wanaagsan rabadaan mubaarak dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan xarunta raadiyo ayaan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ah
dowladda soomaaliya oo shaacisay in saraakiil ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka
dowladaha soomaaliya iyo jabuuti oo ka wada hadlay sidii loo dardargelinaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ah
dadka deggan xaafadda buulaweekiya ee degmada xamar jajab ayaa dhigay bannaanbax cabasho kadib maamulka degmada oo ku wargeliyey inay isaga guuraan xaafadda iyagoona baaq u diray dowladda
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya oo ku geeriyooday dalka turkiga
mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka itoobiya oo soo gaaray magaalada muqdisho
booliska israa'iil oo weerar ku qaaday tobannaan qof oo ku cibaadaysana masaajidka al aksa waa warkii wararkeena dibadda ee duhurnimo ee maanta idaacadda dalsan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna waxay ku aastaysan tahay shanta bisha afaraad sanada waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad maqasheen intaasi ka faahfaahsan ayna ku bilownee madaxweyne xasan sheikh ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanah al-shabaab sida warkan uu ku eegayo juulo shaakir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kalsooni ku muujiyey in duulaankiisa cusub ee militari ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ugu adkaan doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wareysi siiyey wargeyska afka dheer ee financial times ayaa waxa uu sheegay inuu rajeynayo in weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa al-shabaab ay ku qasbi doonaan miiska wadahadalka labada arrimood ayaa jira laba arrimood ayaa jira in al-shabaab looga adkaado mid waa militari ahaan midka kalena waa fikir ayuu xasan sheekh maxamuud u sheegay financial times oo wareysi gaar ah ku siiyey xarunta madaxtooyada ee muqdisho dagaalka fikradeed wuxuu sii socon doonaa in muddo ah laakiin midka militari waxaan aaminsanahay inaan kaga adkaan doonno iyaga ayuu yidhi madaxweynuhu xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay sidii uu al-shabaab ugu celin lahaa meel cidhiiri ah oo aan ka ahayn inay nabadda qaataan al-shabaab waxay weli dareemayaan inay sii noolaan karto waxaana sidoo kale rumaysannahay in fursadda wadahadalka aysan weli qaangaarin laakiin dhammaadka tan waan ku dhabayn doonnaa wadahadal ayuu hadalkiisa ku daray si kastaba ha ahaatee howlgallada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa sababay in al-shabaab ay lumiyeen saddex meelood meelaha ay ka joogaan gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya in ka badan saddex kun oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kun iyo toddoba boqol oo kale waa lagu dhaawacay wejigii koowaad ee howlgallada ciidamada intii u dhexaysay bishii agoosto ee sanadkii hore ilaa iyo bishii janaayo dowladda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in toddobaatan magaalo iyo tuulooyin laga saaray al-shabaab
dowladaha dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in saraakiil ka tirsan al-shabaab ay isu soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdifatax ilkacase xubno ka tirsan shabaab kuwaasoo isku soo dhiibay ciidamada qaranka waxaa ka mid ah cabdi xasan xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay gobolka shabeellaha hoose toosna isugu dhiibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo uu bilowday wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka ayay dowladda soomaaliya waxay shaacisay in xubno sarsaro oo ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud aweys oo warfideenada kula hadlayay gudaha xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay isku soo dhiibeen saraakiil ay xubno sarsaro oo ka tirsan al-shabaab waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab kaasoo ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka wasiirka ayaa tilmaamay in howlgallada ay socon doonaan ciidamada dowladda gooba ay ku sugan yihiin ay isu soo dhiibayaan xubnaha sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxay kaloo toddobaadkan ku dhawaaqay in guud ahaan la curyaamiyey hanaankii maaliyadeed ee khawaariijta al-shabaab waxaa kaloo jiray in ay jireen xubno ka tirsan shabaab kuwaasoo isku soo dhiibay ciidamada qaranka waxaa ka mid ah cabdi xasan xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay gobolka shabeellaha hoose toosna isugu dhibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale galmudug waxaa jira laba xubnood oo qawaariijta ka tirsan bishaar shardi maxamed xase iyo yuusuf sulaymaan abuukar jirow salaaxudiin loo yaqaano oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug sidoo kale horjooge xuseen daahir maalin dhigay oo khawaariijta al-shabaab u qaabilsanaa weerarada shacabka lagu beegsanayo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada eeldheer ee degmada dowlad goboleedka galmudug sidoo kale horjooge layidhahdo calas ibraahim axmed barre ayaa lagu soo qabtay howlgal halkaasi ay ka fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka fuliyeen tuulada la yidhaahdo makuude oo ku taala duleedka baydhabo halkaasoo ay ku dileen afar iyo toban ka mid ah xubnaha khawaariijta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxay bilowday siina wadaa inay gargaar cuntaa u fidiso dadka ku nool deegaanada laga xoreeyay al-shabaab iyadoo la fulinayo halkudhigga nabad ku afur cabdifataax muumiin raadiga tv-ga dalsan muqdisho
dowladda soomaaliya iyo jabuuti ayaa ka wada hadlay siday isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka al-shabaab cabdinaasir cadaala ayaa faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda jabuuti uu u fadhiya soomaaliya maxamed ibraahim yuusuf kaasi ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan dagaalka al-shabaab lagula jiro ra-iisul wasaaraha oo danjiraha cusub ugu hambeliyey mas-uuliyadda loo igmaday ayaa sheegay in jabuuti ay tahay dal walaal ah soomaaliya sidoo kalena garab taagan soomaaliya waxa ayna ka taageeri doontaa sida uu sheegay safiirku dhinacyo badan oo ay ugu horeyso dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in ay dowladda amase dowladda jabuuti iyo sidoo kale shacabka dalkaasba ay uga mahad celinayaan garab istaaga ay u fidiyeen ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale xukuumaddiisa
aad baad umadsantaha cabdinaasir dadka degan xaafadda bulaweyk ee degmada xamarjajab ayaa dhigay banaanbax habasho ah kadib markii maamulka degmadu ku wargeliyeen isaga guuraan xaafadda iyagoona baaq u diray dowladda cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya waa nagala qaalisantaha meeshaan annaga taawarrada magaalada ku yaalla dhammaantood waxay dhaheen waraaqaa sidana xaafadda ha laga baxo ma baxayno mana bixi doonno dadka deggan xaafadda bulaweyki iyo degmada xamar jajab ayaa dhigay bannaanbax ay kaga cabanayaan amar uga yimid maamulka degmada kaasoo lagu wargeliyey inay ka guuraan xaafadda ay degan yihiin haddii ay ka dhaga adeegaan muddo koobanna lagu burburin doono dadkan bannaanbaxa dhigaya ayaa sheegay guryahan inay ayaga leeyihiin ayna degan yihiin xaafadan ku dhowaad hal qarni dadka halkan cabashadooda ku muujinayay ayaa waxay ku dhawaaqayeen kelmado ay kaga soo horjeedaan hay-adda turkiga ah iyo sidoo kale maamulka degedda oo ay sheegeen inay halkan ka barakacinayaan shacabka halkan banaanbaxa ku dhigayay oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa waxay baaq u direen madaxda ugu sarraysa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale golaha shacabka ayagoo ugu baaqay in ay dadka halkan dhibaatada ku haya ay ka qabtaan maanta duhurkii markay ahayd waxaa xaafadda soo galay oon aragnay guddoomiyaha degmada iyo muxuu ahaaye arrimaha bulshada aa soo galay waxayna dhaheen xaafaddan waa la duminayaa dad yahow ka tashada meelaan ku tashanno iyo meel aan aadno ma naqaanno aniga da'da intaa la eghaa xaafadda ku dhashay ku ilmo dhalay marka waxaan leeyahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka maxkamadaha adduunka muxuu ahaaye ee xukuumadda soomaaliya waxaan codsanaynaa in codsiga annaga meel walba la gaarsiiyo dadkaas noo laga qabto oo nagu duulaanka nagu ah wax soo dirsaday ma naqaan waxaan la hadlayaa jamhuuriyadda soomaaliya dowladdaan la hadlayaa annagu waxaan naha shacbiyadda dega meeshaan waxaan isugu jirnaa shacab iyo ciidan annaga waalidayntayn ayaa degganaa meeshaan aniga aabbahay iyo adeeraday siddeetan shan sanno ka hor ay soo degeen guryaheennayaa ku yaalla waa nagala qaalisantaha meeshaan annaga taawarrada magaalada ku yaalla waxaan gaarsiinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan gaarsiinaa baaqa ugu dambeeya guddoomiyaha gobolka dadkan waa dad nabadeed guryahooda ayagaa iskale waa isbishal waa xala ciidan waa dhal ciidan dekedana aan maariyaha dekeda iyo dadka caddaanka wato aan isnabadgelino guryaheena yaa xarkala imaani waa u sheegayna yaa xarkala imaani annaga waxaan cabasho ka nahay dadka intay maal walba noo imaadeen aan ka afuri weynay aan ka harsa weynay aan ka hoyo weynay guddoomiyaha degmada xamarjajab arrimaha bulshada dhammaantood waxay dhaheen waraaqaa sidanaa xaafadda ha laga baxo ma baxayno mana bixi doonno waxaanan ku bixin anigaas aa ii jeeddo waa ku dhashay waana ku dhalay waxay dhaheen derbigaa lagu fakinayaa dekeddaa la siinayaa annagaa shacab eh dhulkeennaa ku dhiman waa meelaan aadayna ma lahan meelaan aadayna ma lahan laamigaas ma tegi karno marka waxaan cabasho u nahay madaxweynaha xasan shiikh ma ka malaysanayno mana ka malaysan doonno waxaan rabnaa oo cabashadeen u gudbinaynaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dhammaan inta naga naxayso oo oo damqanayso cashir hooble barasataha oo ugu horreeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ummadda kale oo naga naxaysa dad baana haysta waxaan rabnaa sharcigu inuu wax ka qabto oo na dhexdhexaadiyo oona arko oo nagu soo baxo habeen iyo maalinba waxaanu ku jirnaa cagajuulayn iyo waa ku qaadaya iyo waa ku dilaya ninka baan xoog badnaa marka waxaan ka codsanaynaa madaxda guud ee dalka siba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka xogta iyada inay u dhaadhacaan oo ina eegaan haddaan nahay dadweynahay matelayeen kun sagaal boqol iyo soddonkiibaa ku dheggan guryaha iyaga aan deggannahay waxay leeyihiin kakaca oo sharad oo shuruud la'aana oo shaqa oo sharci la'aana oo indha la'aana oo anaa xoog leh
waxaan cabasho ka nahay duumbis la sheega baan cabasho ka nahay xaafaddan waxaan deggannahay muddo ka badan siddeetan sano aabbayaasheen baan ku dhashay awowayaasheen ilaa talyaani baa daddeganaa cabasho waxaan ka nahay dekedda muqdisho nimanka jooga oo mas-uuliyiinta ah iyo turkiga jooga baan cabasho ka nahay waxaan uga noolaan la'nahay boqol sano meeshaan ku nooleen baan ku noolaan la'nahay wax xaquuqa oo aan leedihiinna ma jidhaana la yidhi baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka dhammaantood in la soo farageliyo arrintaas oo ay soo farageliyaan baan ka codsanaynaa in nala ka joojiyo dadka na caadaystay inay nagu barakiciyaan oo cagaduaalaha maalin walba nagu haya dawladda iyo mas-uuliyiintu inay naga qabato baan doonaynaa
waxaan cabasho ka nahay annagoo masaakiina intaasoo sanna ilaa aan ku dhalanna aan joogin maanta waa ka baxa guryihii taasaan cabasho ka nahay ka qarni ka qarni aan deggannahay awlaaddaayni ku dhammaatay odayaashaayni ku dhammaadeen seben sebenkunagulu dhammeeyey walaalayaalow dadkaan raadsanay hana naga celiyo cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ku geeriyooday dalka turkiga sida warkan uu kusii dheereynayo saleybaan cabdaale
allah u naxariistee waxaa maanta dalka turkiga ku geeriyooday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ismaaciil maxamuud hureh buubaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa la sheegay inuu xanuunsanayay ismaaciil maxamuud ureh buubaa balse ugu dambeyn maanta ayuu geeriyooday siday warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan allah u naxariistee wasiir ismaaciil maxamuud ureh buubaa ayaa soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda soomaaliya sidoo kale waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ururka s n m sanadii kunsagaalboqolgoiyo sagaashankii waxaana uu noqday wasiirkii ugu horeeyey ee maaliyadda somalilan isagoo ahaa aqoon-yahan haystay shahaadada sare ee b h d da mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabshakuur warsame iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya habshirow iyo maamulka somalilan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid ismaaciil maxamuud hureh buubaa oo horey xilal kala duwan uga soo qabta dalka
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay akhbaaraadka dibadda
booliiska israa'iil ayaa weerar ku qaaday tobanaan qof oo ku cibaadaysanaysay masjidka al akhsa booliiska israa'iil ayaa weerar ku qaaday tobanaan qof oo ku cibaadaysanaysay masjidka al aksa ee magaalada qudus ka hor waa berigii maanta oo arbaca ah sida ay sheegeen goobjoogayaal dhacdadan ayaa waxa ay dhalisay mudaharaadyo ka dhacay guud ahaan dhulka la haysto ee daanta galbeed waxaana militariga israa'iil ay sheegeen in ay sagaal ganta looga soo ganay khaza rabshadahan ka socda daanta galbeed ee la haysto iyo magaalada qudus ayaa sii kordhay sanadkii lasoo dhaafay waxaana laga walaacsan yahay in xiisadu ay sii korarto bishan maadaama bisha barakaysan ee rabadaan ay ku beegan tahay maalmaha ciidda yahuudda iyo kuwa masiixiyiinta guud ahaana daawadayaal warkii aad kala socoteen raadiyo dolson waa naga intaasee nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel